سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bab shuxi shuxiga iyo bukliga bal wixii kuba yimi iyo dembigiisa baabkiisii weeye kolley baabkii kan ka horreeyey juudkii iyo sakaawadii ayaan kuba soo maray kana waa muqaabilkii sakhaawadaas shuxiga baabkiisii weeye waxaanay kolle yidhaahaan ba shuxu waa ashaddu lbukhl bukhliga kiisa sii xeel dheer ee sii adag baaba la yidhaayo xagga marka leega waxmancinta lafdigan ashuxu baa ka xeel dheer marka la eego albukhl waxaa kaley kuba tacriifiyaan albukhl maca alxirs dee kolleyna waa xeel dheeraante o waa bukli uu la socdo haddana xirsi adduunye iyo maal iyo waxyaalaha aada looguma dadaalayo bal taas bay dhahan bal waxyaalo kale ay ku kala farqiyaan ama ay dee tan unbaa horta kaba sii daran oo kasii adag bee kaas baaba jirta de rasuulka ilaahina salawaatu ullaahi wasalaamu calayh shuxiga wuxuu inoo sheegay dadkii inaga inaga horreeyey inuu halaagay oo uu ku xambaaray inay dhiiggoodiina daadiyaan waxyaalihii maxaarimtoodiina ay bannaystaan taas oo waa shuxigan waxyaalihii aahaartii xumxumayd ee uu lahaa waa khuluqa aada u damiimkaah oo haddaan xusnulkhuluq soo haynay kani waa akhlaaqdii xumxumayd sifaadkii xumxumaa buu kaga mid yahay bal waan arki doonaa kolley arrinkiisa waa tan axaadiis ay nooguba iman oo wuxuu ihi musanifku xadaثna mسdد qala xadaثna abu cawaanata can سhayl bn abi صاalixi can صafwaan bn abi yaزيida can اlqacaa bn اlajlaaji can abi hurayrata qaala qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalayh wasalam sanadka qeybta hore waan soo aragnay kitaabka musaded sheekhan bukhaari ibnu musarhadna aad buu usoo noqnoqdaa abu cawaanana kolley waa nin dee siqaat ruwaad ka mid ah oo wadaax ibnu cabdillaahi ilyashkuri la odhanayo isagana horeynu usoo aragnay sahil ibn abi saalixo laakiin dee abihi abu saalix can abi hurayrata kaba warinayo nuskhataas fiqiyaadba ah oo dee ayaaba jirta ama axaadiid kala duwan laguba wariyey taariikaas waynu soo aragnay maanta laakiin sahayl aabihii kama warinayo walow xadiidku xadiid abu hureyre uu yahay wuxuu ka warinayaa safwan ibn abi yaziid nin la yidhaah ninkaasna nin kale oo qacqac ibnu lajalaaj la yidhaah kaa qacqacaasi abu hureyre kaba warinaya bal markaa waxaa inagu cusub waa labadanoo hore iyada uma inaan soo arag safwaankan ibnu abi yaziid waxaa kaloo la yidhaah safwaan ibnu sulaymna waa la yidhaah oo halkaa abu markaa sulaym oo dhici karta dee magacii abayaziidkan makaalkani waa kunye inuu yahay xafid ibnu xajar wuxuu ka cabiraa inuu dee atbaac mee taabiciintii ama qoladii afraad isaga xasbay istilaaxi waa taabiciintii yaryarayd oo laakiin qolaa weli ka dambaysa inuu yahay oo maqbuul ujeeddadu markan xadiidkan kollay duruq kale uu leeyahy iyo cid ku raacdayna waa jirtaaye marka san oo kale intuu xadiisu warinayo cid kale ay la wariso ee isagu bal markaas buu dee cinda almutaabacu maqbuul kaba cabiraa haddii aanay mutaabaca jirin layin buu kaba cabiraaye bal waa cibaaradiisii markaa ninkan kitaabkeenan bukhaari aan haynay aladab lmufrad iyo kitaabka nasaa-i ee sunanta labadaas buu horta riwaayo ku leeyahay kolley xadiidkiisana dhowr dariiq buu ku leeyahay walow inta dambe ay iskaga mid yihiin kitaabka nasaa-i uu ku leeyahay bal ninku waa nin taabiciya oo dee imaka markaan eegno iyadoo isaga cid kaloo la wadaagsatay jirta xadiidkiisani markaa dee taa uu kaba cabiray riwaayadiisa maqbuul inay tahayba ama ninka kan ka dambeeya kitaabkeenan alqacqac baan dhacday nasaa-i oo afar dariiqoo isku xigay ama xadiidka afar riwaayo oo isku xigoo isdaba yaalay uu kuba wariyey kitaab markaas kolley kitaabuljihaad dhexdii laftiga ugu dambeeya in yar farqaha u yar dhexeeya riwaayada hore qacqac buu san bukhaari uga cabira kaba cabiray laba riwaayo isku xigtana xusein buu ka cabiray xusein ibnu lajlaaj riwaayada afraadna wuxuu ka cabiray abulcalaa ibnu lajlaaj bal markaa waxaan leenahay ninkan qacqacna waa la yidhi xusein magaciisa waa la yidhi khaalid waa la yidhi waana kunyata kale abulcalaa ibnu lajlaaj kolley waa nin keliya xaafid ibnu xajarna fatxul markaa kitaabka taqriib xusein ama kutubta taraajimtu halkan bay iyo dee taadiibulkamaal iyo ku tarjameeyeen xusein bay magaciisa markay dhigtaan ama halkaa xarafka xada ayay tarjamadiisa dhigtaan bal qacqaac iyo laakiin khaalid qacqaac ima kitaabkeena ku hayna riwaaya nasaa-ina waa dhacday khaalidba iyo abulcalaa intana waa waxyaalo laba yidhi isage balna waxaan leenahay ninkana n isagu marka arrinta dhacdayna xaafid ibnu xajar xusein markaa raqamkan kitaabkeenna mabuu siine siin un buu siiyey macnaa raqamkii kitaabka nasaa-i un dee kitaabkeennana waa taa aan aragno inuu kuba sugan yahay markuu laakiin qacqac meesheeda joogay iyo abulcalana uu ixaaleeya waa xusein un buu kaba cabiraayo wuxuu soo kordhiyey ma jirte bal dee kale waa wax ka maqan kitaabka taqriibe kitaabkeennana waa ku sugan yahay nasaa-ina sida sheekhiisoo kale uu ku sugan yahay laakiin xaafid ibnu xajar xaafid udahabi iyo mizi intuba ninkan majhuul bay yidhahan waa nin aan la aqoon ujeedadu safwaankan mooye cid kaleo wax ka wareysaa ma jirto tawsiiq male ay ictimaadsadeen ibnu xibaan siqaadkiisa waa ku sheegay meeshii baan jirin marka aimadaasi waxay kaba cabiraan nin majhuula inuu yahay taasi iyadu waa mid laakiin waxaa jira xadiidkan marka la eego shawaahid buu leeyahay kala duwan shawaahidaasaa keentay xadiidkii inuu xadiidkaa ay aimo qaarkood saxiix yeelanayo afartaa dariiqa nasaa-in sheegayaba albani tacliiqa uu ku leeyahay dee intaba saxiix buu hortiisa qortaa ama ay dee saxiix buu kaba cabiraa waana shawaahidda uu leeyahay daraaddeed ee laakiin markaan eegno ninkan abu hurayre ka warinaya waa nin xaaladiisu taa tahay waa ninka aimada waaweyn iyo xufaadaas iyo raggii meeshan lagaga dambeey jiray ay iskaga daba mareen inuu ruux majhuula ama nin aan la aqoon yahay majhuulun min athalitha bal adigu xadiidku laakiin waxba jahalidiisaasi nama yeelayso shawaahid buu leeyahay wuxuu ihi abu hurayra qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi laa yajtamicu ma kulmayaano gubaarun boodh fii sabiili اllaahi sabiilka ilaahay aday oo macnaa boodh ruuxa asiibay ama awjoofkiisii gaadhay isagoo u socda liiclaa'i kelimat illaahi ama jihaad kuba jira iyo wa dukhaanu jahannama jahannama qiiqeedu ama qiiqaa jahannama fii jawfi cabdin addoon calooshii iyo gudihii kuma kulmayaan abadan asal ahaanba oo macnaa kol haddii addoon jawfkiisa uu galo gubaar iyo boodh ku gaadhay inuu dee isagoo waxa weeyaan kuna asiibay ku jira jihaad iyo liiclaa'i kelimatillahi inuu socdoon wax kale jihaadkiisa aanu ahayn arrinkaas hadduu jiro waxaa dee mumtanicoon meel kula kulmahayn qiiqa jahanamo oo ruuxaa joofkiisii gala kol haddii ilaahay taa waafajiyey macnaa waa fadliga jihaadku uu leeyahay iyo bishaaro ruuxa caynkaasa loogu bishaaraynayo inuu islaamnimo uu kulo dhiman khaatimo fiican uu yeelanayo kol haddii boodh uu gaadhuu asiibay isagoo dee jihaad kuba jira ujeeddadiisna ay litakuuna kelimatullaahi iyo culya ay tahay qiiq jahanamo oo ka badbaadaya oo qiiq jahanamo iyo boodh fii sabiilillahi meel kuma wada kulmayaan ama shaksi joofkii kuma wada kulmayaan altaa walaa yajtamicu maxalu shaahidku halkan weeye taasi fadligii jihaadka ay noogu sugan horta qeybta hore ma kulmayaan oo ashuxu bakhaylnimo waa bakliga aada u sii adag ee xirsigu uu laba socdo iyo waliimaanu iimaan fii qalbi cabdin addoon qalbigii abadan kana iimaan iyo shuxi meel kuma wada kulmayaano bal shuxaga waxaa nidhi waa dee bukliga ama aswa ulbukl iyo ayaabay yidhaaheen xaggii mancintana uu ku xeel dheer yahay bukliguna dee waxa weeyaan wixii waajibka ahaayee ruuxa lagu lahaayuu ku bakhaylo taasi waa dee bukligan demiga weyn mudanaya ee wixii marka dambena martabada wixii fadligu kuwa bakhaylaana waa dukiga dee isna bukliga khuluq xunba ah ama sife madmuumo ah haddaba bukligu marka uu keenayo waajibkii mancintii aladii yuujibu manca alwaajib shay waajib oo lagu lahaa waa zako ama xaq kale oo korkiisa saaran ayuu bixin waayo bukli daraaddii u bixin waayo oo arrinkaasi wuxuu keenay inuu waajibkii manciyo ama se uu ku xambaaro usoo jiido ilaa dulmi lcibaad oo xirsigan adduunyo iyo maalkan uu ku dhegan yahay oo kuba bakhaylayo ayaa sidaa rasuulkii ilaahay inoo sheegay uu markuu lahaa wataqu shuxa shuxigu wuxuu halaagay iska ilaaliya dadkii idinka idinka horreeyo xamalahum calaa an safakuu dimaa'ahum wastaxalluu maxaarimahum wuxuu ku xambaaray inay dhiigyadoodii daadiyaan maxaarimtoodina ay badnaystaan markaa shuxigu hadduu keenayo dulmigii dadka la dulmayey oo maal helideed iyo tanku bakhaylkii uu dadka xoolahoodii in la qaado ama laba dulmiyo ama la duudsiyo oo wixii ay lahaayeen la bixinba waayo uu keenayo dhiigya daadinteed uu keenayo bukhligan iyo dee shuxiga noocani xirsi bal maala man istixlaal maxaarim iyada taa isagiyo iimaan meel ma wada gelayaan wey markaa bal waxaan leenahay bukhligii keenayey manca alwaajib ama keenayey dulma alcibaad keenayey iyo iimaan meel kuma kulmayaan ruuxu qalbigii kuma wada kulmayaan oo bal maala walaa yajtamicu shuxu waliimaanu fii qalbi cabdin abadan daa'im ahaan weeye oo dee bal qaybta horena jihaadki iyo fadligu uu leeyahay baa inoogu sugan qaybta dambe xadiidkana shuxiga iyo inuu khuluq aada iyo aada u xun uu yahay dee waana ka saa rasuulka ilaahay inoo sheegay maxaarim la badnaystaana uu kaba dhalanayo dhige la daadniyaana uu kaba dhalanayo keenayo waajib ruuxii saarnaa iyo wixii waajibkaay uu diido bixinba waayo oo uu manciyo keenaya inuu isagana demmigiis iyo sifo foolxun inuu yahay iyo isagiiyo iimaan meel inaanay wada gelahayn bal xadiidka kitaabkeenan kitaabka labaad uu ku sugan yahay waa kitaabka nasaa-i si aan soo sheegnay kolley sanadkana waa taan yar yar aan taabanay waa kitaab uljihaad oo nasaa-i kaba mid ah xadaثna msلm qاaل xadaثna صدقة بن موسى هو أbوامغيرة أbوالمغيرة السلمي qال xadaثna مالك بن دينار عن عبدالله بن غاaلب هو الحdاني عن أبي سعيد الخdري عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال kolley bal sanadkii ah dee casharkusu inoogu socdo imaka laba nin horaan kusoo joogsanay sanadkana dad yar cusub baa ku jiro in yar baan ku joogsan doonaa wixii ka dambeeya waan iska yar fudaydin doonaa haddii ala yidhaha waayo haddii kale casharka aan dee soconahayn sadaqat bnu muusa kitaabka intii horeynu soo dhiganay laba ninoo mid kastaba sadaqa la yidhaha baan soo aragnay midii isagu sheekha bukhaari buu ahaayo ilaa horta intan xusuusnay laba meelood iyo isagoo sadaqa uunan waxba raacin oo sadaqatu min alfadli baaba la yidhaaho abulfadl oo waa ninka sheekha bukhaariya waana nin hiqaa nin labaad baa jirto isaguna sheekhyadiisuun ka dambeeyey sida kan oo kaleo sadaqatu bnu khaalid bal taasaynu meel kuba soo aragnay labadii midna maahay waa sadaqa saddexaad ninkan sadaqat bnu muuse waa kan sheekhu raximah llahu tacaala welibana nisbadiisii iyo kunyadiisiina waa inoo raaciyey waa dee iidaax cibaaradan huwa ka cabirayna horan usoo sheegnay bal dee kolleyna ruuxu markaanu sideeda u diraasayn oo afka un wax looga sheegay te waxaa laga yaabaa inaanu dee hagaag markaa weli aanu u fahminba ama aanu hagaag u qaban imika meeshan huwadan soo gashay dee waxaa dhici kartaba in ruux yidhaaho sheekhu muxuu uga baanaa huwa inuu yidhaaho muu yidhaaho un sadaqat bnu muusa abulmugiirata asulamiy waa abulmugiirata huwadan waliba huwa alxudaaniyuna way inoo dambaysaa taas oo kale laakiin san hore usoo sheegnayba waxaa jirta imika muslim ibnu waa kan sheekhiisii weeye ninka u koobaad ninkaas isagu hadal dad kale leeyihin uu soo naqlinayo xagga magaciisa iyo nisbadiisa maaha isaga ayaa ah waa sheekhiisii isaga a taasi wax xad a ma laha siduu doonuu odhan karaa muslim ibnu ibraahim alfarahidi abu fulan waxa waa tiisi laakiin markay noqoto sheekha wixii ka dambeeya eeg sheekha wixii ka dambeeya arrinku maaha un inuu ninkii inoo sheeg sheegaye isagoo xaggiisa ka sheegaye sheekhyadiisii wixii uu ka maqlay waa riwaayadu ka jira ayuu ka mid yahay usluubkan hadday xadaanaa tahay iyo haddii akhbaranaa la isticmaaliyo xadaanii hadday tahay magaciisa iyo nisbadiisa sheegitaankeed marka mid baa jirto haddii sheekhu imika san oo kale sheekhiisi muslim uu yihi xadaanaa sadaqat bnu muusa waxba muu raacin imikana waa sida jirta intaa muu raacin in isagii inuu intaa kusii daro u dhaha sadaqat bnu muusa abulmugiira assulamiy uu kusii daro ina wuxuu leeyahay waxa in muslim baa ii waramo wuxuu yihi baa meesha taale xadaana bimacnaa qaala xadaana wuxuu yihi waa hadalkiisii isagii bal matalan intii uu yihi wax ka badan hadduu ku siyaadiyo de waxay noqonaysaa isagii baana yidhi uu leeyahay waxaanu ka maqlin inuu u tiiriyo isagii hadal beenaa soo gelaya oo dee isagiibuu kamuu maqlin sidaasuu yidhi ba leed marka maxaa dhacda kolbaa dee iyadoo arrinku kaa yahay oonu shaksigu lahayn cidda sheekha ka sarraysa nasabkiisa inuu wax ku daro intii uu maqlay inti wax ka badan ayaa dad baa isshabahaya tacriif baa loo baahanaya markay noqoto riwaayadiina inuu ka duwo ciddiina uu bal sii sheeguu sii tacriifiyo muxadisiintu sinay sameeyaan labada saxiix iyo keyrkiina wax kusoo noqnoqda inay ama huway soo geliyaan ama yacni bay halkaas soo geliyaan oo ama kolkol cibaar aadna way soo gelin karaan bal huwada oo kale marka waxay noqonaysaa xadaanaa wuxuu yihi muslim xadaanaa sadaqatu muusa had sadaqahaasi waa iyo huwa bukhaari baale marka hadalkan huwa sadaqahani waxa weeye abulmugiirati suramiyu halkaa bedelkeeda waxay iman kari lahayd oo dee timaadana yacni oo sheekhu wuxuu ujeedaa sadaqaha un la jeedaa abalmugiira saasoo kale la idhaha bal markaa huwadan macnaha ay sido waa macnaha weyn oo waa taasoo markaa tacriif ciddii riwaayada ku sugnayd ee sheekha ka dambeysay aad doonaysa inaad tacriifiso huwa iyo yacni iyo taasaad isticmaalaysaa lakiin in isku xidho un ma laha waayo inay sheekh muu odhan muslim muu odhan abulmugiira asulamiyu muu odhan sadaqa unbuu ku gaabsaday isagii baan u leeyahy isagaa saa yidhi buu leeyahy marka waxaan u odhan kama yeerhsiinayo ee tacriifku tan ulaba imanaya taasi waa mid bal huwada inoo dambaysaana waa taa dee horena waan usoo sheegnay sadaqatu bnu muusana horta waa nin dee zaahid ahaa oo meye waxaan adigu bal me ninkani horta isaguba dee khiyaartii dadka kaba mid ahaa imahagsaid kuwa inoo dambeeyaay addaqiiqina waa la yidhaahaa halkan asulamiyu waa reer addaqiiqina malaha xirfo iyo nisbo waa nin reer basraa xaafidnu xajar wuxuu kaba cabiraa saduuqun lahu awha min asaabic oo nin run badan ba ah bal dee muslim baa taa kaba cabiray tilmiidkiisan eh lakiin aqlaad iyo awhaam kolle waa ninka dadka iska cibaadada badnaa ee shaqadooda iyo ihtimaamkooda weyn aan axaadiisa inay aada u dabdiyaan aan ahayd ee markaas saa daraaddeed akhdaay ugaba dhacaysayba oo taase bal waxaan leenahay ninkan horta xaafitaha kaba cabire ayma kala duwani waa nin daciifa yidhaahaan jaanibka laga daciifinayaana waa jaanibka dabdiga iyo xagga waxqabashada iyo markaa werinta itqaankeeda ayaabay ay tahay markaa markuu san oo kale de hadduu keligii hadduu isagoo xadiidka warinayu keligii yahay on cidilo wadaagsan kolley xadiidkiisa dee waa xadiid laba daciifiyo oo laakiin ictibaar iyo dee mutaabacaadkaasi haddii wax waa ka ku xoogoobayaba weeyaane bal horta waa nintaas ah oo ninkan baan leenahay imika inoogu horeysa malik ibnu dinaarna isaga imika intan xusuus imika inoogu horeysa waa nin reer basra isaguna waa nin zaahid ahaa abu yaxya kunyadiisu ay tahay waa nin caabid oo cibaado badan oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey ah bal dahabi baa tarjamadiisa oo siyar ku leeya kaba cabira calamu lculamaaءi alabraar waa culimadii mudiiciinta ahaa muxsiniinta daacada badnaa calamkoodiiba waa ruuxii kaba dhex muuqday ee calamkoodaba ahaa taas buu kaba cabira axaadiiiisu ma badna bal waxa idhahn afartameeye xadiii oye waxyaalaha uu riwaayadaba taas asaadiintii riwaayada iyo raggii waaweynaa riwaayadana ka mid ma aha laakiin waa dadkii adqiyada ahaa sulaxada ahaa cibaad wariciintana ahaa wuxuu ku kaaftoomi jiray dadkii masaaxifta qori jiray acyaantoodna weeye musxaf baa laga yaabaa inuu dhowr bilood qoro musxafka ayuu wixii uga soo baxay waa iibin jirayna oo musxafkaas uu gacantiisa ku qoray buu ujrada dukaan u dhiiban jiro intaasun baaba wuxuu afkiisa ama calooshiisa gala ahaa intaas wax kale ma taaban jirin waa kasabkiisa taasoo bal waa nin dee adigu bal maalan taas ah kolley nasaa iyo kayrkiina way tawsiiqiyaan suu dahabi yidhaaho bukhaarina istishhaadaan waa uu laba yimi xadiidkiisuna martaba xasan buu isaga noqdaa oo bal taas buu noqdaa ee waa nin bal waxaan leenahay siqaba a ayaan leeyahay gees kalena caabid iyo zaahid ahaa kolley kutubta taraajimtana kule taabiciinta raggii ugu dambeeyeyn ahaa arrin bay soo naqliyaan oo xaggaa ay sooba naqliyaan oo qiso oo waxaa malaha habeen dee waa ninkaas arrintiisuba xaalkaa tahay zaahid wuxuu adduunyo ka haysaa ma jirto tuug baa usoo dhacay oo gurigiisii soo galay aqalkiibuu egeego wuxuu qaataba waa waaye sheekuna waa soo jeedaa markaas baa wuxuu yihi lam tajid shay-an min addunya fahal laka adigu fii shayin min alaakhira warax adduunyo a waad weyde wax aakhira dad maka leedooma dooneysaayo daha buu idho deetu yihi weysayso laba ragcadood tuko ninkii u weysayso laba ragcadood buu tukaday oo waqti malaa u fadhiistay waxaa soo gaadhay waktigii salaadii subaxa markaasuu isagii ba israaceen oo masjidkii ayuu la soo galo oo malik baa la weydiye o lo yihi ninkani muxuu ahaayo eetuu yihi jaa liyasriqanaa fasaraqnaahu inuu annagana xado ayuu noo yimi anagaa soo xaday aaadkii waan soo jiiday buu leeya jaa liyasriqanaa fasaraqnaahu weeye inuu naxaduu noogu yimi o anagii baa soo xadno waa kaa masjidkii aan keenay buu leeya taas oo kale bal waa taas hadaladiisii fiicnaa ay sooba naqliyan waxaa ka mid ahaa منdu caraftu الnaasa lam afrax bidamihim walaa bimadxihim intan dadka gartay xaqiiqadooda anigu ammaantooda iyo madxigooda midna kumaan farxin waayo لأna daamahum mfridu wamaadixahum mfrid kooda wax caayayaana ruuxan xataa wax ka sheegayu daminayo dee xaddii iyo cadaalo ma ilaalinayo wuxuunbu ku dardaraa waa xadgudub waa saa dadka dabeecad koodan ammaanayaana hadduu ruuxu jeceliyay ama uu ka raali noqday u ammaanayo bal wixiisiin kuma ammaanay isaguna waxbuu ku dardaraa kana waa mufridun kana waa mufrid markaa hadal buu raaciyaayo idaa tacalama alcaalimu alcilma lilcamali kasarahu wey ninka caalimka hadduu ama dee waa shaksiga daalibka cilmiga uu baranayo aad ku camal fashid u baranayo waa jebiya cilmiga macnaa tawaaduc iyo bal maala tarka dacwa iyo waxyaalahaasuu ku xambaaraa khasho laakiin hadduu wax kale u baranayo waa kaa dee kibir iyo fan iyo waxyaalo halkaa uu laba kaca ninkii u baranayay cilmi dalabkii u baranayey aad ku camal fashid waa kaas kale waa cibaaro culimmadna ay kaba qaataan ay kuba celceliyaan kasarah wey cilmigu isagaa jebinaya macnaa wuxuu ka dhigayaa ruux mutawaadic oo rabbigii ka cabsanayo dacwo iyo wax ka sheegasho iyo in muuqasho doondoonkeed iyo waxyaalaha caynkaas iyo shuhro iyo aanay dabeecadiisa iyo taas ahayn waayo cilmigii uu jebinaya tanu ku xambaaraya lakiin haddii wax kale iyo arrintiisu ay tahay de waxay tahay khasho bal kolley bal hadalladaas iyo wax kalaba trjamadiisa dee kutubta taraajimta kaamtasir aclam nubala kole juska shanaad ayuu kuba leeyahay waa eegan kartaan waxaan uga jeedaan dadka caynkani waa dadka dee in calaqal bal say ahayn oo dadkii diintooda kuba dhaqmi jiray arrintoodii tawaaducoodi iyo ikhlaaskoodi iyo bal xaalada waa ruuxana wuxuu noqon kara qudwe iyo waxa bal waxyaala u muujin kara taraajimtoodan bal aan dhaafa isagana can cabdillahi bni gaalibin huwa alxudaaniy waa nin kale oo isaguna inagu cusub waa nin kale oo isaguna dadkii cubaada ahaa ee iyaguna axaadiisa aada u yaryaraa kaba mid ah waana nin adigu taabiciintii isaga ka waaweyneyd ama taabiciintii dhexo oo kolley waa dadkii khiyaartoodii iyo cubaadoodii in aymo kala duwanna way tawsiiqiyeeno waasiqa yidhahaan xaafid bn xajar saduuq iyo aba habag haw yaanu uba dhaafinba waa nin axaadiistiisu yartay kolley saddexiy siddeetankii hijirad ayaa in ashcas maciise isagoo ah ayaa la dilay bal aan dhaaf adaba xadiidkii can abi saciidin اlkhudriyi can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala bal wixii imika i dambeeya waa saxid aan wax saxawn mooye bal taraajimta allahuma dee meelmeel yar mooye waan iska dhowriya khaslataani laba khaslo laa yajtamicaani ma kulmayaan oo fii muminin ruux mumina ruux mumin oo iimaankiisu dhan yahu kaamil yahay laba khaslo ama laba sifo oo iyo laba dabeeco kuma wada kulmayaan albklu bkli iyo wasu lkhuluqi dabeeca xun oo bakli bal waa taa dee dembigiisii aynu soo maray iyo dabeeca xumo ruuxii muminkaa kuma kulmayaan maan waxa weeye dee labadaa kuma wada sifoobayo hadduu bal calaqal waxyaalo uu kagaba sifoobo labadaasi ruuxay isu raaceen ruux mumin oo toosan ma aha labadaa wasfi min dabeeca xun oo khuluqiisuna ama buklina kuba sifoobay weeyaan oo dee waa laba sifoo labadooduba ay madmuum yihiin oo arrinku waxa weeye ruuxii muminkaa inuu bakiil noqdona maaha kaa dabeecada xunna inuu noqdo maaha naftiisii haddii dabcigaa leeyana inuu laydiyo bal riyaado iyo la yimaado si waxa waxaa isagaba biin lahaa khuluqu sidaan soo maray dee takasubna waa kuba yimaadaaye weeye oo bal jaanibkaas kalsoonida rabbigii uu kuba kalsoon yahay xaggii bukligii iyo khuluqiisu fiicniyo taa uu kuba dadaalo ee labadaasi ruuxii muminkaa kuba kulmayaan kolley sanadkana waan kaba socda xadaثna abu nucaymi qaal xadaثana acmashu can malik mana labada waxay nooguba sugan dee inay laba sifo oo xunxun iyo laba wasfi oo xunxun ay yihiin labadoodii can malik bn اxariثi can cabdالlahi bni rubayicata qaala kuna juluusa cinda cabdالlahi fadakaruu bal kolley sanadka walow de aan arkaya dad cusub haddana imaka wakti baan haysane tan leeyahay un aniga waxa ii taala waxaa laga yaaba intiina badan inaanay asmaaduna xarakaysnayn oo kolley dee ina cibaaraadkayga laba socotaana way roon tahay waayo meelo qaarkood ayaa ma dhowey dee anigoo waaba isexnaayeen haddana kitaabka nin cumar ibnu xabiib aan lahaa camr ibnu xabiib ay kuba qornaydna waaba lay sheegay kuwa kale anuu cumar baan mana aha camrine waxaa ii qoran cabdullaahi bnu rabiic cata ii qoran waa sida dee laakiin waa maaha dabdin dabdiga la ictimaadsadaa waa marka la yidhaaho biat bira lmuhmala wakada wakada lakiin markay qalabkan tahay xarakaadkan aan naqaano aqlaadeedu way badan tahay oo waa kay dabdu bilqalb kaba cabiraan waa taase saasa aniga ii qoran kolley sawaabkuna waxa weeye cabdullaahi bnu rabiicata oo ninkan rabiicata maaha ee magaciisa ama magacan waalidkii cabdullaahi bnu rubayica ayaa la yidhaha barhkood baaba saxaabada ku dhex daray laakiin nin saxaabiya maaha waa nin dee dadka cabdullaahi bnu mascuud kaba warinaya taabiciinta siqaadkaa kaba mide ee waxa weeyaan un magaco ya-du way shadan tahay ra-duna way damisan tahay cabdullaahi bnu rubayicata weeye ee anigay rabiicata ii taalaayo dee kolley waa khada un qaala wuxuu yihi kunaa waxaan ahayn juluusan kuwa fadhiya cind cabdillaahi cabdullaahi bnu mascuud agtiisa fadakaruu rajula nin bay sheegeen oo nin baa dadkii mejliska fadhiyay ay hadal qaadeenoo fadakaruu min khuluqi khuluqiisii bay wax kamida sheegeen adigu malaa khuluqi waa dhici karta khuluq sayaa inay wax kuba sheegayeen dee adigu bal markaa nin bay sheegeen faqaala cabdullaahi baa wuxuu yihi ara-aytum waa cabdullahi bnu mascuud bal waxay iga warantaan waa ahar isaga ku taagane walow xadiidka qayba kaba mide ay marfuucu yahayde low qadactum haddaa goysaan ra-sahu madaxiisa oo madaxiisa ad ninkan goysaan a kuntum ma ahaan laydeen tastadicuuna kuwa kara an tuciiduuhu madaxiina dib ugu soo celisaan halkiisii qaalo waxay idhahan laamay qaala wuxu uhi fa yadahu gacantiisa bal gacantiisa haddaa goysaan ma celin lahaydeen oo halkeedii hore ma ku celin lahaydeen qaaluu la qaala farijlow lugtiis oo lugtiisa haddaa goysaan miyaa kari lahaydeen ina meesheedii ku celisaan qaaluu la qaala wuxu uhi haddaba fa inakum saa aydan ina haddii xubin xubnihiisa ka mida aa u goysaan ama ay u goodo aan loo karayn halkeedii in laguba celiyo loo bedelo xaaladaas fa inakum laa tastadicuuna ma karaysaan an tugayiruu ina bedeshaan khuluqahu dabeecadiisa xataa tugayiruu ilaa ka bedelaysaan khalqahu abuurkiisa kollay khalqina oo waxaan dee ishaan ku haleelaynee suuradan daahirka ah almudrakatu bilcayn khuluqna waa waxaan aan garanayno een qalbiga ku haleelaynee umuurahan macnowigee akhlaaqdii fiicnayd iyo akhlaaqdii xumayd baa khuluquu yahay khalqiguna waa suuradan daahirkaa marka ujeeddadu waxa weeyaan khuluqana ilaah baa ruuxa ku abuuray de khalqigiisana ilaah baa abuuray sidaa khalqigiisii aydaan waxba uga bedeli karahayn ayaydaan khuluqiisana u doorinahayn oo baltaa taasi kama dhigna ruuxii inaan macruufkii la farahayn munkarkiina laga nahiyahayn iyada taasoo ruuxan khuluqa uu leeyahay iyo dhaqanka iyo suluga uu leeyahay taas kama hor joogsanayso waa wax layna faray alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar laakiin wuxuu arkayaa un oo meesha kaba hadlaya dabeecadu dee waxyaalaha abuurka ahoo ruuxa dhibyaraan walow dee aan leenahay kolkol kasab waa yimaadaa takalluf waa yimaadaayo ruuxu hadduu in badan taa kuba dadaalo waxwaa ka bedeli karaa dadkii fiicfiicnaa la fadhiisigoodan iyo la socodkoodan iyo taasna waxbay khuluqiisii kaba bedelayaan sida dadka xun la joogooduba khuluqiisii isagana ay raad ugu leeyihin inay uba bedelayaan haddana dee dabeecadu inta badan waxaa abuurkii wax dhibyaraan ruuxa kagaba taga maaha waxaan dee takhalluqa uu is idhaha wax ka dabeeco yeelaya wixii marka horeba khuluqa u ahaana way kala duwanya khuluqu dee waa wax cafiya isagoon dareemayn wax kaba soo baxaya takhalluq waa waxaanu iskaba doondoonayo iskaba kalifayo waata yidhaaheenba haddaad maqashood inaad buuri meesheedii kaba tagtay tee rumaysto laakiin haddaad tidhi maqashaan shaksi baa dabeecadii sii bedelay taa hawase yidhaaheenba ujeeddadu waa adkeynta inay dee dabeecada nishay qariisiya marka ay tahay sida looga tago ee loo suuriye ayaa adag baa macnuu yahay ee laakiin taasi kama dhignaan leenahay macruufkii ruuxa la farayay iyo wixii xumaayey loo diidayay in laga tago waa la faraya macruufkii munkarkiina waa laga nahiyayahay laakiin waa shaygu qariisigii suu aada mutaasil ruuxa naftiisa uguba yahay aanu dhibyaraan u suulahayn taasun buu hadal ku yahay fainakum laa tastadiicuuna an tugayiruu khuluqahu xataa tugayiruu khalqahu marka arrin buu sheegayaa waxaan dee abuurkii waxaan la bedeli karin oo markii hore qadarkiiba kaba mid iyo qeybtii hore ina nudfata nudfadu nudfadu asalka hore waa almaa saafi lqaliil weeye biyaha saafigee yar baa nudfo lagu magacaaba dee halkanna waa manidii weeye oo xadiiskii dee isagu uu warinayay ibnu mascuud ee marfuuca ahaayee dee saxiixayn iyo keyrkoodba ama kutubta inoogu wada sugnaa rasuulka ilaahay la addoonka axadkin abuurkiisa waxa la uuriyaa fii badni ummihi dee bal taas afartan cisho waaba xadiidkii waa tii lafdigan kuba yimi oo ina nudfata laakiin bal waxaan leenahay kolley waa munaasabo halkan xadiidka ibnu mascuud ee dee arbacuunkaba xataa imaam nawowi raximah اllahu tacaala uu ku soo arooriyo malaa dee waana asbaabihii arbacuunka dee waxa weeyaan guri kastaba galayna waxyaalihii bal markaa lafti uu leeyahay faafitaankan badan keene riyaadku kusoo arooriya dee bukhaariyo muslim iyo keyrkiina way wariyeene ina axadakum yujmacu khalquhu fii badni umihi arbaciina yowma nudfatan laftigaas baa jira oo dee kutubtii inoogu sugan bukhaariyo muslim loo teeriyo in laftiga nudfatan sax waa maqsuud halkana waa ta inooguba sugan bukhaari iyo muslim riwaayaadkooda marna may dhicin bal kutubta usuusha ah marka la eego lafdigan nudfatan kuma sugna walow dee aan arkayno kutubtii oo dhan arbaciinkii riyaadkii iyo kutubtii kala duwaneyd xadiidka marka lasoo qaadayo lafdigan in la tiiriyo ujeedada waa cibaarada nudfatan sax waa maqsuud in abucawaana ayay mustakhrijkiisa ama musnadkiisa cibaaradu dhacday waana ta imika halkan nooguba sugan laakiin lafdigan bukhaari iyo muslim ba xadiidka ay ku wariyeene dee kutubtuna ay uba tiirinayso walow dee nudfatan ay u tiirisay nudfatan kuma sugna oo yujmacu axadakum fii badni maamayna axadakum yujmacu khalqu fii badni umihi arbaciina yowma markaasaa dee uma yakunu calaqata mila dalika lafdigu kaasaaye laakiin nudfatan taasi iyada waa tan kutubtii inoogu sugan waxa laga yaaba tan wada xafidsannahay baan xafidnay laakiin cibaarada ama lafdigu kuma sugna labada saxiixtoona se abu cawaana ayaa halkiisa u dhacay waana macno maqsuudaan leenahay oo waa kolley dee riwaayaadkaa kale waxa kuba yimi lafdi ahaan baan uga jeeda marka nudfadii makaalkan waa madidii tastaqiru way sugnaanaysaa fi raximi raximka arbaciina leylatan afartan habeen bay ku sugnaanaysaa uma tanxadiru afartan habeen de waa nudfo ahaan uma tanxadiru daman inxidaarku waa dhaadhac wax la dhaadhaco oo kale iyo in laftigan aan hayo kolley wuxuu fadlullahi samad buu kasoo noqonayaa tasmanu fii khiladin si waxay korayso ay buurnaanayso iyadoo yar adkaanaysa kolleyna iyadoo inxadara macnaheeda may ahayne laakiin laftiga xadar oo kale ayaa macnahan ah ruuxan dee haddii la yidhaha fulan ama dee kaana xaadiran oo kale ruuxa mumtali ee hilibkiisu buuxaya waxyaala way idhahaane macnuna waxa weeyaan way isbedelaysaayo halkii ay nudfada kaba ahayd ayaa dee iyadoo weliba adkaan biyo yaroo saafiya waa malibay ahayd isbedelaysay dhiig noqon dee markaasna dhiiguna mara maraaxishiisii ugu dambeysay xinjirtan iyo damiga qaliidka calaqadu waa iyadii tii uune ayay noqonaysaa macnaa waxa weeya tan xadir way adkaanaysaa isbedelaysaa daman dhiig ahaan bay isu bedeli oo uma takunu calaqatan xinjir bay noqon uma takunu mudqatan in hilibay noqon uma yabcas la yabcasu allahu ilaahay wuxuu soo dirayaa malakan malag waa markaa suuradiisii iyo dee shakligiisii dhammaaday intaa hilibkiiyo takhdiidkiisi iyo suuradii iyo shakligii uu yeesho ibnu aadam ayaa ilaahay soo diraya malagoo fayaktubu risqahu wakhuluqahu washaqiyan aw saciidan halkan way maxalu shaahidku u qoraya risqigiisii malagii walow dee isagana kitaabo ka horreysay ay jirtee wax bal maalan markaas isagii loo sheegay loo soo waxyoonayo malagii u qoraya ay tahay laakiin arrin ka horreysay ay jirto risqi oo risqiisi risqina ruux waa wax alla wuxuu ku intifaaco dhan xaraam iyo xalaalba waa soo gelayaan mid yar iyo mid badan waa risqigiisiibaa la qori wa khuluqahu khuluqiisii dabeecadiisiistuu yahay marka dabeecada waa wax hore u qoran buu leeyahy oo wax lagu abuuray markaa ma bedeli kartaan dabeecadiisan iminka wax ka sheeg sheegaysaan waa arrin saa lagu khalqo ruuxu dee dabeecadiisi iyo wixii khariisadiisa ahayd inkastuu idhaa qarso inkastuu idhaa bal kaba tag waa adagta way kasoo baxaysaa uno dee way kaba muuqanaysaa uno khuluqii lama bedelayo wa shaqiyan aw saciidan inuu yahay bal shaqi ama saciid waa la qoraya kolley intan dambe iyadoon dee lafdigan intan kaba yar duwan yahay waa kaa isagoo marfuucu inoo sugayay saxiixayn iyo keyrkoodba uu inooguba sugan yahay maxalu shaahidku waa halkaa khuluqa iyo sida uu wax adag u yahay iyo taqyiirkii baabu xusni اkhuluqi idaa faqhu wuxuu u baabaysan yahay dabiicadii wanaagsanayd ruuxu markuu diintii fahmo ee u barto bal khuluqo waayo dee khuluqan fiican kolley diintii waatay amrayso diintii waxay laba timi waxyaalahan dee cibaadaad iyo caqaa'id iyo aadaab iyo akhlaaq fiican iyo suluug iyo akhlaaqdii xumayd oo la isaga digiyo waxani waa wixii diinkuu laba yimi ruuxa markuu diintii fahmuu bartana ee diintii baaba ku xambaaraysa khuluqi fiicna inuu ku sifoobo oo uu ku dadaalo oo balkaa yeesho khuluqi xumana kaba dheeraado haddaba khuluqa fiican markuu dee diin macrifadeed iyo diintu kii ay laba timi ee isagoo khuluqka ugu taabsan ahaayeynu soo marnay inuu rasuulku yidhi waxaa laysoo diray inaan dee taab yeelo buuxiyo makarim alakhlaaqba taas markuu taa fahamkeed leeyahay dee khuluqkii ugu fiicnaa buu kuba sifoobaya waana khuluqaad kaamilkee shareecadeennu laba timi ee babaabu xusni اkhuluqi idaa faqhu kalley ficilkana haddii faqiha iyo yafqahu la yidhaahna macnaa uu fahmay oo wixii uu aqoon iyo fahmo u yeeshay adigu uu fahmay weeye oo min afiq faqiha yafqahu fiqan haddii fiqha la yidhaahna wixii baa dabiicaba u noqday khuluq buu u noqday macnaayo waxay tilmaamaysaa dee waxaan inuu hagaag uu rusuukayo isaga usugnaado idaa kaana faqihan caaliman faqha haddii laba yidhaaho kolleyna xadiid dadka kuwooda u roon iyo waa khiyaaruhum fi ljaahiliya idaa faqhu horayna usoo marnayba bal taas buu baabkeediya xadaثna عaliي بن cabd الlahi وعalي بن madini qaal xadaثna الfضayl بn sulayman النumayriy عan صاalح بn khawat بn jubayri عan mحamed بn yaحya بn xaban عan abi صاalح عan abi hurayraةa qaal anahu qaal kale casharka waan wadayaa dad dhowra onoo dee hore aynaan usoo aragno waabay kuba jiraan wakti ma hayste bal waxaan leeyahay صاalح بn khawat بn jubayr saas baa ii taala aniga kaleyna شharxa kitaabka nin kale fadlulahi samad cibaaru buu kaba cabiray waa nin hiqa taas buu kaba cabiray waxa weeye nusqooyinka qaar ee kitaabka waa waxa dhacay malaa nusqooyinna wax ka duwan baa dhacay laba ninoo isu awoowo ayaa magacan wada leh midi waxa weeye waa صaalح ibnu khawat ibnu jubayr oo waa nin abu khawat ibnu jubayrna waa صaxaabi ansaara oo waa nin taabiciya oo dabaqadii zuhri iyo qataade iyo ama araabico oo hiqa ah kolley waana ninka uu qaatay isagu bal ninkaas weeye ninna waxaa la yidhaha صaalح ibnu khawat ibnu صaalح ibnu khawat oo markaa waa xafidkii ka hore wuxuu markaa magacu noqonayaa dhameen صaalح ibnu khawat markaa maxaa soo gelaya صaalح ibnu khawat ibn صاalح ibn khawat ibn jubayr oo waa laba magacood ee صaalح ibn khawat haddana awowgiina maxaa la odhanaya صaalح ibn khawat oo waa nin markaa atbaacu taabiciintii isagu ah bukhaarina kitaabkeenan kagaba wariyo wax kutubta kale kuma sugna xadiidkanun baanu kitaabka bukhaari ku leeyahy sida tahdiibulkamaal kuba sugan xaafid ibn xajarna uu maqbuul kaba cabiro ninkaas weeye kolley waa ninka loo jeedana ninka maaha صaalح ibn khawat ibn jubayre bal waxaan leenahay halkan sana haynoo dhacdo kolkol ruwaadda awogooda in loo nisbeeyaana haba dhacdo nusqooyinka qaarkood malaa makhduudaadkaas san baa dhacda san kale sheegayana kuwaa dhacaye kolley saa shaarixu sheegayana arrinku maahe ninkani waa ninka xafiidka ah weye waa ninka awowga loo yahay waa ninkii atbaacu taabiciinta waxaa la yidhaahaa صaalح ibnu khawat ibn صaalح ibn khawat ibn jubayr markaa صaalح ibn khawat ibn jubayr waa rijaasha lixda aba waa nin hiqaa ninka dambe oo waxa weeye min rijaali sita laakiin ninkan aan hayno kitaabkeenanun weeyaan oo صaalح ibn khawat ibn صaalح ibn khawat waa nin atbaacu taabiciinta oo ninkaa xaafidna kaba cabira maqbuul bal kitaabkeenana sida tahdiibulkamaal kuma sugan xadiidkanun buu ku leeyahay wax kale kuma sugna oo bal waa taas wey waa la arkaa markaa khawat ibn jubayr awowgu inuu inoo yimaado waana صaxaabi markaa bal beder ima hubnay lakiin kolley mashaahidii kala joogay oo kaasi waa inoo iman doonaaye laakiin ninkan baan leeyahay san haynoo taale magaciisa dhami waa صaalح ibn khawat ibn صaalح ibn khawat ibn jubayr waa nin atbaacu taabiciintii kitaabkeenana xadiidkan buu ku leeyahay taas waa mid arrin kale kitaabkayga dhacday kolley kitaabtiinu inaan xarakaysan baan filayaayo waxaa ii taalla can moxamed ibn yaxya ibn xibbaan saasaa ii xarakaysan kolley sawaabkuna waa ibnu xabbaan in la yidhaha xada la fadxiyo ruwaadda xibbaan iyo xabbaanba waa ka mid laakiin dee waa la kala dabdiya waa dad la kala xafido qoyska ninkani ka soo jeedo waayo صaxaabi xaban ibn munqid la yidhaah baa abtirsiinta u ku galaa ninkan markaa qoyskii dadkii uu kuwaasi dhalay oo dhan oo ninkani ka mid yaho waasic ibnu xabaan kaba mid yaho bal markaa ragga dee dhowra kutubta kaba sugane qoysku maaha reer xibaan maaha waa reer xabaan iyagu xadoodu way fadxisan tahay waana umuuro aimada kutubta mutarifka ee mukhtalifka intee xibaan ku timaada iyo intee xabaan ku timaada khaasatan haddii aan eegno kutubteenan usuushaan oo wax la kala dabdiye bal waxaan leeyahay haddii cidiba aniga de inaan idii xarag moxamed ibn yaxya ibn xabaan weeye kitaabkayga xibaan dhacday waa nin hiqat ruwaad kaba mida min rijaal system عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إن الرaجuلa ninku haweeneydna waa la mid layudriku waa haleelayaa gaadhaya bxusنi khلqhi waa khulqiisa fiican waa khulqiisa fiican khulqii fiicna waa kaa xumaantii ka joojinaya wanaagiina kuba xambaaraya dee marka wuxuu ku gaadhayaa darajaة الqاa'mi bالlayli ruuxii habeenkii kacaye salaaduba kacaya derajadii oo macnaa ruuxii isagu khulq fiican lahaa khulqaa fiicanna wixii wanaagsanaa dee waa kaa isagii ku xambaaraya wixii xumaana uu kaba dheeraanayo in khuluqii fiicnaa waa kaa keenaya inuu dadkiina si fiican ulaba dhaqmo wakhaaliq الnaasa bkhulqin xasan markaa xuquuqdoodii buu ilaalinaya si fiican de waxaanu keenaya ilaahayna xaqiisi inuu ilaaliyo waa taqwadii kolley waa kuba sifoobaye jaanibkaadu bal khulqaa fiican wuxuu ruuxu ku helayaa ajri iyo hawaab lamida kaa habeenkii salaad u taagnaa bal sidaa xadiid kale kuba yimi maalintiina soomanaa xadiid caaisha derajada uu gaadho kuba gaadhaya taas wey kolley waa markaa fadliga weyn ee uu leeyahay alkhuluq اlxasan uu leeyahay bal maala xadaثna xajaaج بن minhaari qaala xadaثna xamaad بn slmةa can mxamed bn ziyaadi qaala intan iyada horeynuu soo aragnay samictu aba hurayrata yaquulu samictu abalqaasimi salى الlahu عalيه wasalam yaquul waa rasuulka ilaahay baan maqlay isagoo leh khayrukum islaama axaasinukum akhlaaqa ida faqhu tarjamadna waa halkan khayrukum ka idinka idinku khayr badan islaaman islaam ahaan ee islaamkiisu idinku fiican yahay hagaag islaam dhaba ugu sifoobay waa xaasinukum kuwo kuwayna idinku fiican akhlaaqan xagga akhlaaqda idaa faqhuu hadday dee fahmaan diintii oo fahamkii diinta waxay noqon awaamirtii ilaahay bay garasho iyo macrifo u leeyihinoo way ilaalinayaan nawaahidii iyo waxyaalihii bay garasho iyo fahm bay u yeesheenoo way kaba dheeraanayaan dee kitaabkii ilaahay bay raacayaan iyo sunnihiisii dadkiina xaqoodii bay ilaalinayaan oo khuluq fiican bay kulaba dhaqmayaan kuwa caynkaasi waa kuwa xagga islaamnimo islaamkooda ugu taamsan yahay idinku kaamilsan yahay akmalu lmu'miniina iimaana axsanhum khuluqan sida lafdiba yimi ee islaam idinku islaam fiican kolleyna fadlu xusni اkhuluq maca alfiqhi fi diin waayo akhlaaqda dee shareecadu la timi waa akhlaaqtii ugu kaamilsanayd wey wat waa taa rasuulka ilaahay iyadoo dee rusushii hore ay la yimaadeen oo diimi hore laba yimaadeen haddana w akhlaaqdii fiicnayd oo dhan ay lahaayeen iyo weliba ziyaade uu laba yimi buuxinaysa akhlaaqdii oo dhan markaa fahamkii diintana garashadii taas iyo dhaqankeediiba ka wada imanayo kuwaasaa idinkuba fiican wa xadii markaa inoo sugan axmediyo ay wariyeen xadaثna cmar bnu xafsin qaala xadaثna abi qaala xadaثna acmashu kolley cmar bnu xafsiya abihi iyo wati aynu marar soo aragne أعmش qاaل wuxuu yihi أعmش xadaثnii haaبت بن عubaydi qاaل kolley waa nin ثiqa ah oo taabiciintii kaba mid oo زayd بnu haaبit mawlihiisii ahaaye زayd بnu haaبit baanu inoogaba warramayaaye qaala wuxuu ihi haaبت بن عubayd ma raأytu maan arag أxada أxad maan arag أjل kaga dee degan kaga weyn oo ka weynba de ama waa xagga marka la eego dadka akhlaaqda iyo deganaanta iyo taa uu isaga kuba sifoobay xaafid ibnu xajar markuu soo naqlinaya asarkan awqaraba ahayd ka waqaar badan ka deganaan badan idaa jalasa marka uu fadhiista maca alqowmi qowmka maci walaa afkaha kana kaftan iyo furfurnaan badan fii beytihi gurigiisa markuu ku sugan yahay min zayd bni haabitin zayd ibnu haabit zayd ibnu haabit waa saxaabiga jaliilka ee katabadii waxyiga kaa mid ah rasuulka ilaahay hortiisa waxyiga kuba qori jiray markii dambena musxafka dadkii bacda rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam qoray ahaa hadduu cahdigii abibakar yahay iyo hadduu cahdigii cusmaanba yahay haddaba wuxuu inoo sheegayaa khuluqiis iyo siduu ku dhaqmi jirayo markuu majlis dee dad uu la fadhiyo ama masjid ha noqoto ama meel kale xalqo cilmi ama xalqo kaleo si kaleba dikri iyo waxyaalu laysuguba yimi dee toodu iyagu daaco unbaabay ahayde waa nin marka la eego waqaarka deganaanta iyo haybada kaba muuqata iyo marka laega xasiloonida ayuu leeyahay jaanibka aad buu ugu weynaayo nintaa kula midamaan arag laakiin markay gurigiisa noqoto carruurtiisi iyo qoyskiisii uu dhex joogo dee ruux furfuran la kaftamaya oo furfuran dabiica fiican kulaba dhaqmayo sahlan oo dee bal maalan taas ayuu ahaayo dee iyagii waa xaggii naxariistii aynu soo maray jaanibkaas iyo imbisaadkii khaasatan gurigiisa oo marka dee majliskii cilmiga iyo majaalista uu joogo imaka ajaladu dee waa ti lafdigee jalaalada jalla hadduu fulaan waa weynaado oo marka la eego waa xagga haybada iyo deganaanta iyo xaaladiisu say ahayd markuu dad dhex joogo iyo majlis joogo laakiin ehelkiisa markuu joogo uu dhex joogo xagga marka la eego ruux furfuran iyagii laba kaftami alfaki oo alfukaha waa mizaax iyo xaase fukaha laba yidhaahaa alfakina de waa ruuxii dee maazixa ahaay oo kale marka la eego waa imbisaadkii iyo furfurnaantii iyaga uba furfurnaaye taas oo kale iyo san uu majliska ku yahay dee taas kumuu ahayn majliskii akhlaaq buu leeyahay gurigiina waa taa kaba duwan haddaba maan arago waa adigu jaanibkaasu kuba ammaanaya xadaثna صدqة waa صdqya aan sheegaya marka dhaweyda sheekha bukhaarي ayna fadli weeye qaal akhbarana يزيid بن hاrوn عan mحamed بن isحاaq عan dawuud بn xusayن عan عكrimata عan iبn cabaasi qaala suئila النabiyu slى الlaه عalيه وasلم bal kale sanadku de waa rijaal wada macruuf o ama mashhuur ah maxamed ibn isxaaqna waa ninkii saaxiba siira horaynu intaasoo dhan ba usoo wada aragnay cikrima iyo ibnu cabaasna waan soo dee ibnu cabaas iyada ma odhanayaba waan soo marro oo dee laisuma sheegayo cikrimana mawlihiisii kole daawid ibnu xuseynna waa nin hiqaah oo rijaasha kutubta lixda aba kuba sugane laakiin markuu cikrimo ka warinaya ayay riwaayadiisa wax ka sheegaan bal xaafid ibnu xajar tarjamadiisa markuu taqriib lahaa hiqatun ilaa fii cikrima cibaaradaasuu idhaha markay noqoto in axaadiisiisa nin hiqa a weeye waa taa rijaalu sita laakiin cikrima ayaa oo kolleyna dee sababta iyo waxyaalo kitaabkiisan hadiyusaari buu kuba caddeeyaa mar kalean taas yar eegi doonaa insha allahu tacaala bal halkan oo markaa xadiidkiisan asalkanna bukhaari oo kale kitaab اlimaan baabku u dhigtay khayru diinukum aysaru ayuu tacliiq ahaan ku soo arooriyaa oo tarjamadu raaciya khayru diinukum aysaru wa qowl الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam cibaaradiisii waxa weeyaan axab الdiini ilى اllahi alxaniifiyaة الsamxa cibaaro sidaas ah xaafid بn xajarna halkaa sanadku waa xasan buu yidhaha kolley mala waa arrinta waxa ku yar sugan dawud ibn xusein ninkan la idhaaho riwaayadiisa can cikrima kale ina yidhaha nara alkhawaarijiya mala waxay ku yar tuhumayeen waxa weeyaan taase bal waxaan leenahay saa u xaafidba fatxulbaari kaba cabiro markuu halkaa qabanayo kitaab ulimaan waa xadiidka sanadkiisu xasan yahay oo wuxuu uhi su-ila nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay baa la weydiiyey ayuladyaani diimaha keebaa axaba ilى اllahi waa diimahan ilaahay soo dejiyey diinteebaa ilaahay uguba jecel yahayba caza wajal oo waxa weeye qaala kolley lafdigaan bukhaariya kaba soo noqonayo waxaa ahayd axab اdiini ilى اllahi waa lafdiga bukhaari halkaa kitaabka صaxiixa dee tarjam ahaan iyo tacliiq ahaan u dhigtay waayo qowlkii rasuulkii wuu jazmiyeyne rasuulka ilaahay qowlkiisii uhi taasi axab الdiin bal markaa tan way kuba fasireen axab الdiini daa taas in asha jinsiye loogaba jeedo macnuu tan yahay sida su-aashani ay timi oo diinihii jinsi baa looga jeeda dee adyaan de markaa waxaa deeta ugu fadli badan ilaahay uguba jeceliyey alxaniifiyatu waa diintan alxaniifiya waa nisbat ilaa ibrahima ama milatu ibrahima waana shareecadeenu tay tahay oo qul inanii hadaanii rabbi ilaa siraadi mustaqiim diinan qiyama milata ibrahima xaniifan bal maalan oo de waa diinteeniiba an itabic milata ibrahimana waata ilaahay qur-aanka kuba yidhi haddaba xaniifiyadan waxaana ibraahim xaniif loo yidhi ba yidhaahan ee wixii baadilkaabuu kaba leexanayo xaqiibuu uba leexanayay haddaba taa xaniifiyadee asamxatu sahlan fudud iyadu waa halkan weeye oo way sahlan tahay fududdahay taas oo ma jacala calaykum fi diini min xaraj ba ilahay ba taas baa diin ilahay uguba jeceliyay bal marka haddaan dee san oo kale jinsi kaba dhigno adyaantii ta ugu taamsan ugu kaamilsan waa yusrigan ay diinteenu leedahay mashaaq iyo takaalif ad adagoo kuwii hore kuba sugnaa aanay kuba sugnayno waa diintaa fudude taas baa ilaahay diin uguba jecel yahayba haddii dee bal maalan laftiga sidiisa laguba daayo axabu diini o macnaa axabu khisaali diini laba idhaha diinta khisaasheeda iyo qaybaheeda iyo taas dee diintu kolley waa waxaa ilaahay jecel yahay waxaa weliba ilaahay ugu sii jecel yahay taa wixii dee yusri iyo sahlani iyo fudayd kuba dhisan dee xaniif taa arrinkaasnaba laakiin kole dee ayuladyaani inooba timi kan baa kuba fasirana lafdigaa kalena axab اdiin labada macnoba way dee ku sharxaane qaala alxaniifiyaةu samxatu macnaha sahlatu wey iyado sahlan ee fudud taaba wey xadaثna cabdالlahi بn صاalixi qaala xadaثna musa bnu caliyi can abihi can cabdالlahi bni camri qaala kale waa sia ii xarakaysan muse bnu caliya aabihina horeynu usoo maray dee kolley sanadka horeynu usoo wada aragnay waxaynu laakiin soo marna on hore usoo sheegay ninkan inay mashhuur tahay oy aada dabdigiisa shu- mashhuurkii muusa bnu culayin in cali la taskhiiriyo culayin weliba cali bnu culayi bnu rabax waabu ka cadhoon jiraa la idhaahay oo ma jeclayn horena arrinkaa waan uga soo yar hadalaye bal waxaa mashhuura agtooda in culayin lagu dabdiyo anigu maanta caliyin ba halkan ii taala waa xaraka uun horena dee taa waynuu soo marray culayin baynuu soo maray laakiin de calina waa tahay waanu kaba cadhoon jiray culayi in la idhaa laakiin xagga dabdiga waxaa shuhurowday in bal markaa la taskiiriyo dee waana kelimo yaroo horena way noo horeyso sababta ay bal matalan ay yidhaaheen ay barhkood soo naqliyaan culayi waxa looba yidhi wayna isagii aabihiiba waynu soo maray nina waa taabici nina waa atbaacu taabiciintii waa reer masr labaduba can cabdillahi bni camrin qaala wuxu uhi cabdillahi bni camr bn اlcaas arbacu khilaalin afar khaslo xadiidku isagoo wejkelo dee inoo marfuucana waa inoo sugan yahay afar khaslo idaa ucditahuna afartaa haddii lagu siiyo falaa yaduruka kuma dhibayo maa cusila wixii lagaa dheereeyey canka xaggaaga min addunya addunyo afar khaslo iyo ah haddaad ku sifowdo laguba siiyo taas ilaahay kugu arsaaqo adduunyo wixii kaa tegey wax ku dhibaya ama aada u calaacasho ama aad kaba murugoota ma aha danna ka gelin falaa tasa calaa maa fataka min addunya wey maxay tahay xusnu khaliiqatin waana halkan maxalu shaahidku dabeecadii fiicnayd wacafaafu ducmatin ducmadu dee waa madcamkiin ama waa wixii la cunaye waa waxaa la cuno dhowrsoonidii iyo dee inuu ilaahay ka dhigay kasabkaagii wax xalaala oo xalaal xalaala oonay xaaraamnimo ama shubho adag iyo waxyaalahaasi aanay kuba sugnayn cafaafu ducmatin waa cifadii xagga madcamka xaaraamnimo iyo waxaa lagaba dhowrsanayay wasidqu xadiidin war runteed oo dee iyaduna waa inaad runsheeg tahay carabkaagii kadib iyo iftiriyo wax kale aanu lahaynba oo xadiid markaa runti iyo wa xifdi amaanatin ammaano ilaalinteed ammaano wixii ilaahay inoo dhiibay ee uu inagu aaminay ammaano weeye ilaalinteedna waa in seedii loo guto ammaanaadkii dadku dee iyagana wixii dee dadka dhexdooda maraya waa taas haddaba afartaa khaslo afartuba waa dee akhlaaqdii fiicfiicnayd ee shareecadeedna ay aada uba adkeynaysa haddii ilaahay ku siiyo adduunyo wixii kaa tegay oo haddii aanad maal lahayn ba oonad jaah lahayn oo shuhre iyo magac iyo waxa aanad lahayn wax kaa maqani ma jirto wax weyn baa ilaahay kuba siiyey weeyaan oo dee waxa weeyaan waa dabeecadii fiicnayd iyo cifadii xagga madcamka iyo waxaa la cunaya iyo dhowrsoonidii jaanibka xaaraam iyo waxaas aad kaba dhowrsanaysay kasabkaagii carabkaagii oo runsheega iyo ammaanadii oo laba ilaaliyo waa afar khaslo laga yaabo awsaaftii oo dhan ee fiicfiicnayd ay dee kuba jamcinayo ku ururinaya bal taasba weeye kolley isagoo marfuucana xadiidka oo dee saxaabi kale lagaba warinayay de bal matalan say adigu waa inoo yimiba weeyaana marfuuc ahaanna halkan mawquuf ahaanna waa inoo sugan yahay marfuuc ahaanna isagoo inoo sugan buu xadiidku soo aroore xdثnا أbو نعayم qال xdثnا dاud بن يزيد qالa سمعت أbي yqul سمعت أbا هurيرaةa yqul qال النبي صلى الله عليه وسلم dاud بن يزيد mar kale oo inagu soo mqo hadduu kitaabka mar dambe ku sugay baan eegi doonaaye dاud بن يزيد بن عبدالرحمن الأwdي baa la idhaa abihii baa ka xoog badan oo isaga kole waa nin ay ضaciifiya dاud markay noqoto abihii baa ka xoog badan يزيد بن cabdالرحمن ba wuxuu yihi سمعت أbا هurيرaةa yqul qال النبي صلى الله عليه وسلم tdruna atdruna miyaa ogtihiin oo garanaysaan maa akharu maa yudkilu الnaara waxa uu yahay waxa oo dee uu yahay waa su-aal ahaan akharu markaa aniga akhara ii taale laakiin dee wax nasbiya meeshii ma jiraane ee waaba su-aalun kolley maa akharu maa yudkilu naar dadka miyaa garanaysaan ama muxuu yahay waxa dadka naar geliya waxa ugu badan qaal waxa hi allah warasuulu aclam cilmigii rasuulka ilaahay iyo ilaahay bay u celiyeen oo ilaah iyo rasuulkiisa taa og bay yidhaaheen qaala wuxuu uhi alajwafani waa labadan maalan mid kastaaba dee jawf iyo guduul leeyahayo dee caloosheedna waa tan furan afkeednii waa kan isagoo furan ee wixii caloosha gelayay waaba afkii waa hadalkii xumaa waa ka iman xaaramtii baa lagu cunaya calooshii gaadhaysa dee farjiguna isaguna oo ka dhexdiisu ay banaan tahay be dee markaa mani iyo wax kaleba ay kaba imanayaane waa labada ajwaf waa labadaa mid kastaaba jawfka leeyo maxaya alfarju walfam farjiga iyo afka labadaasaa ugu badan oo dee farjigiina ruuxu haddii uu dhowri waayo zinadii iyo liwaadkii iyo wixii xumaay oo dhan buu kuba dhacayaa dembikii ugu weynaa ahaa ama kuwii ugu waaweynaa afkiina hadduu xafidi waayo dee munkar dhammaantiibaayo dee kufri baa lagu hadlayaayoo hadaladii xumaaye dee akhlaaqda markaa caydii shatmigii lacnigii iftirihii iyo kadibkii iyo namiimnimadii kiibadii waxaan laba tirin karahaynba afkiina kaba soo fulaya markaa labadaas baa waxa naar lagu galo waxa ugu badan wamaa akharu maa yudkhilu اljannata markaasaa malaa su-aashan xadiidka kolley qolooyinkii wariyey tirmidi iyo kayrkiiba ibnu maaja iyo iyagu su-aashan dambe kumay sugnayne labadoodu way israacsanaayeen maxaa ah waxa ugu badan baa rasuulki ilaahay lagu yihi maa yudkhilu ljannata jannada waxa gelinaya shaksiga qaala taqwa llahi wa xusnu اlkhuluq ilaahay cabsidiisa iyo dabiicada fiican maxalu shaahidkuna halkan weeye bal markaa waxa ay tahay un waxyaalaha naar lagu galo waxa u badan xumaanta badankoodna ay kaba yimaadaan waa farjiga iyo afka waana xadiidkii صaxiixeyn kuba sugnaaye rasuulka ilah yihi m man yadmanu lii maa bayna lixyeyhi ama man yadman lii maa bayna lixyeyhi wa bayna fakideyhi ama adman lahu ljana oo ciddii aniga igu ballan qaadaa labadiisaa daam waxa u dhexeeya labadiisaa lugood waxa u dhexeeya jannaan u ballan qaadaya oo afkiiyo farjiguu ahaa taas bayd rasuulka ilaahay ciddii halkaa ilaalisee xafida inuu dhowrayo isagiina damaankan baa jiray ah janno loogu ballan qaadayo markaa haddaba wax dee naar lagu galo marka la dhowri waayo la ilaalin waayo labadaas baa uba badan dee janno waxii lagu gelayena ilaahay taqwadiisa iyo xusnulkhuluqo markaa maxay noqonaysaa xaqii ilaahay subxaana wa tacaala lahaa oo uu ruuxu ilaaliyo waa taqwadii hadday tahay awaamir iyo nawaahiya adigoo guud ahaanba markaa isagoo fiicinayo mucaamaladii rabbigii la mucaamaloonaya taqwadii kaba dhalanaysa khalqigii oo iyadana waxa weeyaan dee xaqoodii la dhowraano waa xusnu اkhuluq waaba ti ilahay rasuulka ilaahayna xadiid kale kuba jamciyey oo itaqi lah xayثuma kunta wa atbic الsayiنaةa الxasanata tamxuha wakhaaliq الnaasa bkhuluqin xasano macnaa taqwadii ilaahiya khuluqi midna xaqi ilaah oo la gutaa kuba sugan midna xaqi khalqiga oo la guto guud ahaan baa kuba sugan dee markaasna waxa janno laguba galo haddii labadaaba la wada ilaaliyana wixii janno lagu gelaya wixii uguba badnaa weeye taqwa اllahi wa xusn اlkhuluq xadiidkan baan raacinayaa in yar haba dheeraadee lakin waa aharun xadaثna cabdالlahi بn mحamedi qala xadaثna abu caamirin qala xadaثna cabdاljaliil بn cadiyata can shahri can umi darda kolley shahr iyo waan soo maray umu dardana waa suqra una mid kale inooguma jirto cabduljaliil iyo bal waqti kalunbaan la yar sugi doonaa in sha allahu qaalat waxay tihi umu darda qaama abu darda ayaa kacay leylata habeen yusalii xaal uu tukanayo salaad habeennimo u kacay fajacala wuxuu bilaabo gudagelay yabkii inuu oodayo macnaa waa gurigiisii salaad habeennimo u ooyey wayaquulu waxaanu lahaa markaa oo oohintiisii dee ilaahay daraaddii u ooyey waanu baryayaaye allahuma axsanta khalqii faxasin khuluqii ilaahayow abuurkaygii waad fiicnaysay oo saa fiican baad ii abuurtay faxasin khuluqii ilaahow khuluqaygana fiicnay bal rasuulka ilaahay bay nooga soo aroortay waliba dee markaa ruuxu muraayid iskuba eegayana waa inuu yidhaha ababale allahuma kamaa xasanta khalqii faxasin khuluqii ilaahw sidaad abuurkayga u fiicnaysay dabeicadaydana u fiicne waaba markaa xadiid noo yimi haddaba ilaahu khalqigayga waad fiicnaysaye ilaahu khuluqaygana fiicne oo dee ruuxii inuu ilaahay weydiisto khuluqiisa inuu ufiicneeyo waaba tan waa ducooyinkii fiicfiicnaaye mudmudnaabay kaba midtee waaweynaa xataa asbaxa intaasunbu ku ducaysanaya ilaa waagu u beriyey intaasuu ku celcelinaya faqultu waxaan ihi abaa darda abaa dardow maa kaana ducaaؤuka منd الlaylة إlا في xusن الkhلq ma kaana ma ahayno ducaaؤka ducadaadii منd الlaylati waa habeenkii oo dhan waa habeenkii de waa subaxdii kale luqada carabeedna sida badan weeye ilaa inta duhr laga gaadhayo waa gelinka hore o dhan marka inta la joogo habeenkii haddii la sheegaya ku dhaafay alleylata la yidhaha albaarixa lama yidhaha marka zawaal la gaadho ayay sinan xalay la odhanaya albaarixe laakiin intaa subaxda oo dhan alleylata waana tan kaba cabirta waana waxa badan kolkol waa la arkaa axaadiisa qaar waan ku arkaynaa iyadoo subax hore laba joogo albaarixa rasuulka ilaahay kaba cabire laakiin wixii badnaa weeye oo inta gelinka hore la joogo oo dhan habeenkii marka la sheegayo alleylata unbaa la odhanaya iyadoo xalay loo jeeda haddan md laylati ilaa fi xusn khuluqi dabiica fiicni un waxaad ku ducaysanaysayba xusn khuluq bu ah sababtay weydiinaysaa markaa imaka faqala wuxu uhi ya uma darda ina alcabd muslima muslim addoonka muslimkii yuxasinu uu fiicnaynaya khuluqa oo isagii baaba ku dadaalaya khuluqiisa uu fiicnaynaya xataa yudkilahu ilaa uu geliyo xusna khuluqihi aljanata jannada uu geliyo wayusi uu xumaynaya khuluqahu dabeecadiisii oo isagii baa dabeeca xun buu leeyahay ama ti baanu iska dhowrahayn xataa yudkhilow ilaahu geliyo si uu khuluqii dabeecadiisan xumay annaara naarta ay geliso marka taasi waa midoo sidaasaan dee ilaahay weydiisanaya inuu khuluqayga fiicneeyo oo wax naar lagu galo khuluqii xumaaye khuluqii wanaagsanana wax janno lagu gaadhaye walcabdu addoonkii almuslimu muslimka waa arrin kale ugu daray dee waa marka yukfaru lahu waa loo dembi dhaafaya walxal wa naima waxaa dhacda buu leeyahay addoonkii muslimkaa in loo dembi dhaafo isagoo hurdaba faqultu waxaan idhi umu dardaa baa odhanaysa yaa aba dardaaye kayfa yukfaru lahu wahuwa naa waaba hurdaaye see baa loogu dembi dhaafaya isagoo hurda qaala wuxu uhi yaquumu waxaa kacaya akuuhu ninkii ay dee ilaahay daraadii ku walaal ahaayeen ama walaalkiisii muslimkaaba midaleyl habeenkiibuu salaadu kacaya fayatahajadu wuu tahajudayaa oo dee hurdadiisiibuu kaba tegayaa daaco dee tahajudna waa taa asalka hore lafdigan alhujuud waa hurdada tahajadana macnaa waa kolley tafacala ama maadadan oo kale waxay keenaysa waa ka dhexbax ama ka tagii laga tegayey hujuudkii oo looga tegaya dee daacadii iyo salaadii wey hurdadii lagaba tegaye uu tahajudaya salaaddii buu tukanaya markaa tahajudna kolley hurdo dabadeed salaada la tukadaa tahajud lagu magacaaba waana salaadii habeennimona lakiin laftiga dee salaat اleil qabla الnowm iyo bacd الnowmba way shamlina fayadcu llahi ilaahay buu baryaya caza wajal adoonkiiba dee ayuu ilaahay bu ukacay daraadii uu tahajuday ilaahay buu baryay fayastajiibu lahu ilahay baa ducadii u aqbalaya haddaba dee isagii iskuma koobaye wayadcu liakhiih nin kalo walaalkeena uu ducaynayaayo dee waa kaa rasuulka ilaahay noo sheegay ducada uu akhu walaalkiisa kale u duceeyo bidahri اlgeyb mid la aqbalaya inay tahay oo malag uu agtiisa ku sugan yaho u odhanayo dee waxa weeyaan aamiin walaka bimithlin weliba adiguna intaasoo kale ad leeday dadkii salafkaa barhkood lagaba soo naqliyay marka ay doonayaan wax inay ku ducaysaan walaalkiibuu ugu ducayn jiray sababto waa maxay muxuu sugayaa waa ducadad malaga ee malagu odhanayo walaka bimithlin aamiin intuu yidhaaho markuu adiguna intaasoo kale ad leedo ducadiisii baa isagii looguma aqbalaya ducadaa walaalkii uma ducaynaya ama dee taas haddaba walaka bimithlin malagiiba taa odhanaya waa xadiidkaa inoo saxiixa haddaba markaa walaalkiibuu ducaynaya walaalkii waa hurdaa fayastajiibu lahu ilaahay waa aqbalaya fiihi waa isaga ducadii u ducaynayo ducadaa kale walaalkii baaba loogu dembi dhaafay taas buu ihi xadaثna abu nuعman wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an